kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaad walbaba hadaha iyo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da barnaamijkeena toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa koox sheegatay in ay iyagu la gelayaan heshiis kooxda isis ee bariga dhexe meelo ka mida dagaalka jihaadka ah ka wado ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen meel ka mida soomaaliya inay iyagu heshiis gacansaara la leeyihiin kooxda daacish haddaba soomaaliya oo dhowr iyo labaatankii sano ee dagaaladu ay ka socdeen haddana siyaabooyin kala duwan dagaala dimadyo ay dhinacyo ka mida uga socdeen maxay arrintani kaga sii dari kartaa xaaladihii cakirnaa ee dagaalka u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta iyo dowladda oo kaashanaysa ciidamada midooda afrika guud ahaan barnaamijka oo arrinkaasi aan ku faaqidi doono ayaa waxaa khadadka telefoonka dhegeystayaasheenna ay su-aalo ku weydiin doonaan martida barnaamijkan xasan xundubey oo ah nin aqoonyahana islamarkaasina ah nin si weyn ula socdo kooxa dimedyada soomaaliya siyaabihii ay kusoo kala ifbaxeen iyo weliba heerarkii ay soo mareen bal xasan xundubey soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o e da waa mahadsantiin waa dhowahay idinka dhegeystayaashaba waa hagaag haddii bal aan ku hormaro su-aasha ugu horreysa waxaad iga warantaa ee dhowaantan deegaanka buuraha galgale ee gobolada puntland ee bari soomaaliya ayaa kooxo sheegatay in ay heshiis la gelayaan kooxda isis halkaasi lagu arkay iyagoo muuqaalo soo duubay bal haddaad noo faahfaahiso maxay ka dhigan tahay in la arko koox xilligan sheeganaysa inay isis xiriir la leeyihiin gudaha soomaaliya
horta guud ahaan kooxahaasi waa daalan yihiin oo wax badan oo fikira ama wax badan oo curina kama imaan karaan xilliga hadda maanta lagu jiro isis waxaa la abuuray muddo aan saas usii fogeyn waxaana loo abuuray qorshayaal markaas bariga dhexe ka jiray dowlado meeshaas ka jiray ficiltan ka dhexeeyey ayaa loo abuuray inkastoo ay sidii gantaal lagamo kale ay ahaayeen oo meeshii loogu talagala meelaan ahayn ay markii dambe abaareen oo marka ay colaad iyo mashaakil iyo ay abuureen haddana soomaaliya xilligeeda markaan u fiirno hadda xilligan waxa waaye dadka soomaalidu aad iyo aad ayay u daalan yihiin oo waxa ay ku daaleen dagaaladii aad haddaba ka warrantay ee soo socday tobankii sano lasoo dhaafay iyo ka horba oo ilaa dagaalka islaamiga soomaaliya ma aha wax shalay daraad bilowday oo wuxuu socday tan iyo sagaashan iyo iyo iyo bilow sagaashameedii bilowgeeda marka daalka dadka soomaaliyeed ka haya arrimahaas aragti badan oon lagu soo kordhi karin oo dadkani ay ay hoggaanka u ah iyaga laftoodu hadda ee sheeganaya ay yihiin ismu hanalan maqlo oo hanalan arko oo inaan halkaa joogno wax ka badan oo dheeraada aysan ahayn haddii la fiiriyo wax badan oo ay soo oo colaad oo dheeraadu soo kordhi karaan ma jirto haddii laga reebo meel la qarxiyo ama dad la dilo ama wax noocaasa laakiin aragti ballaaran oo dadka soomaaliyeed maanta lagu qanciyo oo dagaal cusub lagu geliyo ma ma u malaynayo inay keeni karayaan waa gartay laakiin marka la eego kooxa diimeedyo kala duduwan oo dhammaantoodba dowladdii dagaal kula jira kuwii hore al-shabaab ayaa loo taagla'a soo uma muuqanaysa tanina inay ragaad sii gelinayso in wadankii uu dego ama kooxahan sidoodaba ee dowladdu sida ay rabto ee ka takhalusto wallahi horta ogow al-shabaab alqaacido ayay waxay u ahaayeen farac alqaacidana markii uu ka dhintay markii uu dhintay ninkii hoggaanka u ahaayo sare wixii ka dambeeyey aragti ma lahayn waxay iska ahaayeen go-go meel walbaba waxa waaye qolaha wax ka sheeganaysa laakiin isku xiraan iyo xiriir joogta iyo dhaqaale xoogan waxaa ugu dambaysa markii usaamo la dilay marka hadda isistuna waxa waaye waxay u badan yihiin rag alqaacida ka soo go-ay ama carahowga soo go-aano ama dowladaha bariga dhexe ka jira dana ay leeyihiin ha loo leexiyo aragti cusub oo ay keenayaan ma jirto colaada gobolka ka jirta guud ahaaneed jirta oo mararka qaarna ay sabab waxa u noqon kara ciidamo afrikaana ama ciidamo shisheeya waddanka soomaaliya jooga ama dowladaha diriska waddanka faragelin ku leh ama waxa waaye guud ahaan reer galbeedka ayaan colana waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waa waxyaabo abuuri kara in colaad dhalato laakiin dadka soomaaliyeed ayaa waxay ka daalan yihiin guud ahaan colaada waxaa kaloo ka daalan yihiin gaar ahaan colaadaha dadka diinta wada ay hadda wadaan oo aragti dheer aan lahayn oo lagu hifingoobay oo marka horeba ku samaysmaya caro ka timiday ama kelitalisnimo ama dana shisheeye iyo wax lamida ka timid oo aan aragti dheer lahayn marka dadka soomaalidu uma uma noqon karaan maanta shidaal mar kale kacdoonno cusub ay shidaal lagu shubto oo dab lagu geliyo lama noqon karaan laakiin waa dhalan kartaa oo waa jiri kartaa inay ayagoo mas-uul ka ah kooxdaas ay hadda ku xirteen ay fuliyaan qorshooyin kookooban ay fuliyaan meelaha qaar oo nabadu ka jirtana ay ay carqaladayaan waa gartay isis qaybo ka mid a al-shabaab ayaa hore ugu dagaalamay oo ayaga dhexdooda ayaa xataa kuwii damcay inay u qaadaan jacaylka iyo soo dhaweynta inay ka mid ahaadaan waa tii al-shabaab dhexdooda ay ku dagaalameen deegaana ka tirsan gobolada jubbooyinka degmada jilibsoonkeeda iyo xataa shabeellada hoose marka kooxaha islaamiyiinta laftirkooda maxay tani uga dhigan tahay qudhooda majijab iyo inay si kala qoqobmayaan ayaa muuqanaysa oo maaragtay awoodoodii ay sii kala dhantaalmayso kooxba ay maalin meel kasoo jeesanayso mise waxay noqon doontaa xulufooyin kala duduwanoo laakiin hala hadaf falahoo dawladdii la dagaalamayo wallaahi xukun kasta oo kali talis ah ama diin ha sheegto ama ha sheegto waxyaabo kale afkaar kale ha sheegto xukun kasta oo kali talis ah waxa waaye meesha hadda ay al-shabaab ku dhammaadeen ayuu ku dhammaadaa anoo hadda diin kaliya u saarinayn oo kale talis kasta nooc kasta uu yahay sababtoo ah kuma dhisna wax iftiin ku dhismay oo aragti ku dhismay oo aqoon iswadaarsi ku dhismay oo talabixin ku dhismay ma ahe waa wax mugdi iyo cabsi iyo in la in la raaco si indha la-aana loo raaco dad dadka mas-uuliyiinta ku dhisma waay waana sida hadda shabaab ku dhammaadeen oo hadda sida muuqata aan ku socon aragti cad ay ku socdaan kaliya waa jirnaa hana la arko iyo meel la qarxiyo iyo wax lamid ah marka tanine jidkii hore jid aan ahayn ma hayaan sababtoo bini aadamku markuu ka daalo curinba ma jirtaba curintii koray ka dhammaatay marka hoos oo farac ani curin badan sooma gaari karto afkaar cusub iyo wax la curiyo mar hadday korba ka jirin hoosna kama jiri karaan laakiin waxaa ka jiri kara keliya si ay dadkaanu ay dhaqaalo u helaan isuna muujiyaan oo ay no isaga dhigaan dad inay yihiin ku xiran adduunka inay tusiyaan inay joogaan oo ay meel heblo qarxiyeen ama meel heblo ay galeen ama qof hebel ay dileen wax intaa dhaafsiisan ma jiri karaan guud ahaan afkaarta kelitalisnimada ku dhisan nooc kasta oo ay qaadataba oo mugdiga ku dhisan iyo sina la-aan in laysu raaco meel ma gaarayso waa yahay haatana fursadihii bal aan siiya qaar ka mid a dhegeystayaasha barnaamijka ee bal dhegeystaha ugu horreeyay oon filayo inuu puntland kasoo galay khadka magacaaga walaal ku bilow halka aad joogtid xaqiiqiyan iyo weliba magacaaga imean su-aasha aad u qabtid inaad weydiisid xasan xundubey oo ah nin aqoon-yahana islamarkaasina mawduucan aan ka hadlayna aada ula socda waa mahadsan tahay waxa weeyaan de magaco waa cabdullah weya awtrika dhor waan joogaa qabiilku waa salaamaya marka anoo kale waxaan qabaa laba su-aal weeyaan raba inaan weydiiyo isagoo mahadsan haye midda koowaad waxa weeye qaab nooceeya waa dhalinyarada dadka ay marin xabaabsadeen oo mustaqbalkooda ay ku ciyaareen loo samato bixin karaya ama loogu soo celin karaya halka halka adafraha waxa ay kula jiraan taas waa mid midda labaadna waxay tahay doorka kaga aadan maamul goboleedo dalka ka jira iyo dawladda dhexe soomaaliya wuxuu yahay maadaama dee kollay mar walba aanu ka warhayno in wax walba ay ka warhayaan baahiday jirtaana lawada og yahay ilaa iyo hadantaana aysajirin waa yahay tan haddaan soo qaadano bal haddii uu ka jawaabi karo dhalinyaro ayaa dabcan ninkan haatan kasoo muuqday puntland inuu hogaaminayo kooxdan isis cabdulqaadir muumin la leeyahay odayga weyna dhalinyaro ayaa ku gadaaman oo la socoto dabcan ayaguna qayb ka ahaa inay heshiis la gelayaan isis marka maxay ka dhigan tahay in dhalinyarada sidee suuragal ku tahay si u dhigayo cabdullahi oo naga soo wacay garowe see suuragal ku tahay in dhalinyarada looga reebi karo koox diimadidan waxay u baahan taha horta marka hore dhalinyaradu wacyigelin ay u baahan yihin wacyigelintana waxaa la baray dhalinyaradan almowtu fi sabiili illah jidka ilaahay in lagu dhintaa dadkaan la baray moogtahay laakiin waxaa jira alxayaatu fi sabiili illah jidka ilaahay in lagu noolaado ayaa jirta oo aan weligeed laga hadlin yacni waxa waaye jidka ilaahay ku dhimo qofka waa la baraa laakiin war jidka ilaahay ku noolaaw oo wax camir oo waddanka dhis oo dhaqaale sameey oo waxbarasho sameey oo iskuol dhis oo waalidkaa taageer oo diriskaaga taageer oo nadaafadda ku dadaal alxayaatu fii sabiili illah war jidka ilaahay sida loogu noolaado oo jidka ilaahay taasaa naga maqan oo annagana guud ahaanba waxay ka maqan tahay dhalinyarada in la baro sidee jidka ilaahay loogu noolaadaa oo bulshada wax loo taraa oo aan looga shaqayn inaad qof disho ama qof qarxiso ama maqaayad qarxiso ama aad dad masaakiina madaxa ka goyso wax oo aad u qaadato inaad jidka ilaahay ku socoto waxaa ka haboon in dadka la baro alxayaatu fii sabiili illah war jidka ilaahay ku noolaada oo dadkiina wax tara oo naqda dhalinyaro wax barata oo dhalinyaro shaqaysata annagana waxaa lanu kaga baahanya dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadka aqoonyahanka ah iyo culummada iyo waxgaradka iyo sifirsa guud ahaan bulshada iyo hoggaankuna ugu horreyn waxaa loo baahan yahay dhalinyaradaas in nolol loo abuuro iskuulka markay joogaan ee ay iskuulka bilowga uu yahay oo canugu toddoba jir sideed jir yahayna looga bilaabo in la baro jidka ilaahay ku noolaashadiisa haddii wadaad diintiisu ayna qaangaarahayn waayo aragnimadiisa ha noqdo nin toddobaatan jira laakiin waayo aragnimo siyaasadeed oo qaangaarana uusan lahayn haddii uu sheegayo in jidka ilaahay lagu dhinto oo uu dalkiisa iyo dadkiisii ku burburinayo waxaana lanka rabaa annaga inaan barno jidka ilaahay see loogu noolaadaa waayahay xasan xindubey waxaan xasuusanaa ururka al-shabaab markii ay ka mid ahaayeen kooxdii amrahde midooda maxaakiimta islaamiga ah oo koonfurta soomaaliya awood xoogan ku yeelatayo bartamahaba ee sanadihii labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo toddobadii in unug yaroo ka mid a al-shabaab ay ahaayeen maantana ayaga waad aragtaa awoodooda waxay ka dagaalamayaan bartamihii gobolada puntland qaybo ka mid a sidoo kale koonfurta soomaaliya gobollo fara badan oo ka mid a marka al-shabaab oo markii horeba ku bilaabatay labadii kun iyo lixdii inay unug yaroo ka mida midoogii maxaakiimta inay ahaayeen haatana awooddaasi yeesheen ma la dhihi karaa marka isistan hadda ka soo ifbaxday meelo ka mida soomaaliya waa laga yaabaa inay noqdaan urur qaangaaro sidaas oo kale dagaalamo meelo kala duwan saldhigii ku yeeshay wallahi horta fikraddu markay abuurka tahay ee dhalanayso ee ay korayso ee ay muuqato iyo marka ay inta soo dhammaato ay sii dhimanaysa waxa waaye waa kala labo shabaab waxa waaye soomaaliya waxay ku abuurmeen sagaashan iyo lixdii markii lagu jabay dagaalkii ka dhaca meesha la yidhaahdo luuq ayaa waxa waaye culammadii waaweyneed oo itixaadka madax ka ahayd waxay dhaheen dagaal ma sii wadi karan waayo horaak ismaail loogu jabay xilliga caydiid waxaa lagu jabaa meesha la yidhahdo boosaaso xilliga cabdullaahi yuusuf markii cumar xaaji masale dagaalkii lagula galay meeshaan markii lagu jabay mar saddexaad lix iyo sagaashankii ayay go'aansadeen inaan hawshaan la sii wadi karin dhallinyaradiina markaa alqaaciday hoosta uga xiraayeen oo markaa usaama wuxuu jooga suudaan ayagaa waxay dhaheen marka annagu jihaadkaan raacnay dhowr ninna waa ku hareen oo xasan dahri ay kamid yihiin oo waa ku taageereen berigaa dhalashay ahayd waxay heleen cover ay hoos galaan ama geed ay hoos galaan oo ay ku harsadaan oo ay ku hoos koraanay heleen way soo koreen xoogoodii ugu badnaana wuxuu ahaa laba kun iyo lixdii marka xamar laga dagaalamay wixii ka dambeeyey ay ay aada usoo muuqdeen hadda waxa waaye waa sii dhimanayaan inay dhimanayaanna ma aha keliya qaraxan iyo waxa meesha ka dhacaya iyo meelhablay aadeen iyo meelhablay istaageen waxaasoo dhan waxay ka yihiin inay dhiman rabaan waxaad la ogaanaysiin wuxuu qofku marka uu dhiman rabo ugu xoog badan yahay marka uu dhiman rabo oo ugu rafasho badan yahay ugu xoog badan yahay laakiin weli waa awood muuqato dawladda iyo midoogii afrika ciidamadii ka joogay soomaaliya qalqal ku hayo oo la dagaalamayo oo ayaga laftirkooda aada u dagaalamayo akhriskay ku xiran tahay qofkan wax akhrinaya ee wax fiirinayay ku xiran tahay inuu arko qoraxdu marka ay subaxdii barqadii soo baxday ee cirka marayso iyo markay galabtii dhacayso inkastoo labadaba kuleel leedahay isku kuleel maaha kuleel sii dhammaanaya kuleel soo socda waayo marka akhriska qofka aan istaraatiiji kale arki karin waxa soo socda ayay wax weyn leeyihiin laakiin aniga markaa hadda fiiriyo alqaacidana waan la socday xaaladaheeda al-shabaabna bilow ilaa markay xoogeysatay ilaa hadda ay sii dhimanaya waan la socdaa isis waxa loogu guuraana waxa waaye inay al-shabaab soco weydo alqaacida soco weyda waxa loogu guuraya in lees cusboonaysiiyo waa sidii kambani sii jabayo raba inuu kambani kale aan isku darsanno uu yidhaahdo o kaleeto waa laisku xoojiyo laakiin akhriskayga haddaan fiiriyo aniga waxaa ii muuqata haye inaan in ay sii dhimanayaan oo tobanka sano soo socota toban sanana wax fog maaha haddii la fiiriyo marka la fiiriyo isbedelada adduunka ka dhacaya tobanka sanoo soo socota inay iska dhammaan doonaan sideed qofkii la socday hadda algeria sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo shantii laga bilaabo waxyaabihii ka jira siday tartiib ayay u dhammaadeen ilaa labadii kun iyo toddobkii markii lasoo gaaray way sii dhammaanayeen laba kun iyo tobankana waxba lagama aha algeria hadda maanta wax qarxaya iyo wax ka dhacaa iyo midna ma jiraan waayahay marka
wa waad mahadsan tahay dhegeystayaasha mid ka mida bal haddii aan fursadda siiyo soo dhawow mid idin ka mid a khadadka teleefanadu way buuxaa sida ii muuqato bal magacaaga iyo halkaad joogtiyo su-aashaada
aadaan idin salaamaya marka hore sahra adiga iyo v o e daba iyo mas-uulka meesha fadhiyo xasan waxaan rabaa intaan su-aasha u gudbin ka hor inaan aragti dhiibto aragtidaas oo ah magacayga horta waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi maxamed aadan waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho ama aragtida haddaan dhiibto ka hor waxaan u arkaa dadka soomaalida ah dadkeenu dhibaato badan ay ku jireen muddo labaat dhowr iyo soddon sano wax ku dhow ah sidaa darteed marka ay wax qaybsanayaan ama awoodaha wada wadaagayaan degmo ha ahaadeen ama maamul ha ahaadeen aad bay u xoog badan yihiin aad bay isu kaalmaystaan waxa ay raadiyaan waxa waaye wax ka maqan oo ay leeyihiin dawladda la dhisaya wax nooga maqan yihiin laakiin anu waxaan arkaa dadka soomaalida inay xooga saaraan in dhalinyarada soomaalida ah iyo awlaadda ayaga ay dhaleen in xooga la saaro in la badbaadiyo oo mashaakilkan dalka ku dhacay ee dadka soomaaliyeed ku dhacay hubaysan aragtiyaha kala duwan wato in laga badbaadiyo xooga saarana kula talinayaa qof kasta oo soomaaliya meel uu joogo oo wax ka geysan kara haddii culamada tahay iyo haddii aqoon-yahanada tahay umana arko soomaaliya in dhibaato dambe oo hubaysan usii baahan tahay marka waxaan rabaa qofka qabiirka xasa inaan weydiiyo qabiirka ma aragtiyada hadda fursadaha ay haysan karaan ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyarada soomaaliyeed daacish maxay taad u aragtaa hal iyo laba iyo saddex fursadaha ay kaga faa'iideysan karaan waayo dadkani hub iyo dhibaato iyo xabad way kasoo daaleen waad mahadsantaha aada iyo aad waaya horta inta shaqa la-aani jirto inta waxbarasho la-aan horta jahli waxaa la yidhaahdo cudur oo dhan aabihiis iyo hooyadiis waa jahli mar haddii jahli jiro cudur oo dhan waa waa nugu dhan yahay marka haddii colaado jirto haddii jahli jiro haddii shaqa la-aan jirto haddii wacyigu xun yahay mar walba dhalinyaro la qaldo waa la helayaa oo waxaasoo dhan waxaa ka caafi lahaa in aqoonu jirto in shaqa jirto in nabadu jirto in wacyigelin jirto ayaa ka caafin laheyd laakiin anoo saasu og oo weli dhalinyarada ay suuragal tahay in la qaldo haddana sidii hore ee loo qaldayay ee dadku ay guud ahaan ayagoon kala qaad lahayn ay moodayeen waxa kani wax inay yihiin meel lagu tegaayo oo qiimalo oo meel lagu tegi karo ay filayeen ama diin rasmiyahoo nadiifa ay moodayeen waa waa soo dhammaatay waa soo yaraatay waxgarabkay kasoo yaraatay dadka da-day kasoo yaraatay waa wax sii yaraanaya laakiin waan hubaa weli caruur yar yar oo la howlgeliyo lama waayayo bir dhowna markii aan fiirsanayna caruurta lasoo bandhigayo oo gudaha soomaaliya laga soo bandhigayo ee lasoo qabanayo inta badan waxay ahaayeen way sii yaraanayeen toban iyo shan jir toban iyo lix jir toban iyo dadka hadda loo yaqaano weli inaysa qaangaarin oo oo hataa diinta islaamka haddii la fiirsho hataa aan qaan gaarinay ahayn ilaa diinta islaamku anagu shan iyo toban buu gaaro waa qaan gaaran yidhaahdaa mana aheed sida qur-aanku sheegaya fa in aanastu minhum rushdan haddaad qofka ka garataan inuu yahay qof waxgarad ah oo qaangaara ayaa diintu tiri laakiin anagu shan iyo toban iyaan kula boodnaa iyo wax lamid a qaangaarnimadii dad badan ay ka maqan tahay oo yar yar oo qaangaarnimadu waxay waxaa kamid a qaangaarnimada qofku inuu helo nabad inuu aqoon helo inuu qaangaarnimadiisii si ay u bislaato haddaan laakiin waxaa la helin ha haddaan la helin marka jawigii ku fiicnaa iyo nabadii iyo aqoontii iyo bey-a caafimaad qabta haddaan la helin qofkaba qaangaarayo soddon jir aan qaangaarin ad arkaysaa weli sida qur-aanku sheegay oo aan weli fa in aanastu minhum rushdan haddaad ka heshaan inuu qofku uu yahay qof waxgarada waxgarada waxgaradba ma noqonaya qofki ilaa colaad iyo aqoon darro iyo jahliga ku jiraa malba waayahay aada baad umahadsantahay dhegaystaha kale ayaan bal isna eegeynaa magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada adoo soo koobaysid bismillahi raxmaan raxiim saar waa mahadsan tahay walaal waxaan marka hore magacaygu waa cabdiqaadir axmed jirwa waxaan joogaa soomaaliya aasaan waxaan joogaa magaalada muqdisho aan su-aasheyda intaan ku hormarin kahor waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hormaray su-aasha usoo noqon doonaayo waxaan rabaa inaan weydiiyo mudanaha barnaamijka martida ku ah waan la soconnaa caalamka dhibaatooyinka ay ku haysaan nimanka loo yaqaano isis ay ku hayaan asiya ama asia wax ay ka wadaan waa la soconnaa soomaaliyana waa ay sheegteen inay joogaan wa waa sheegteen qayb kamid a soomaaliya qayb kamid oo jooga puntland inay dhaheen anaga daacishkan kamid nahay sidoo kale waxay sheegteen qaraacyo inay ka geysteen muqdisho inkastoo aysan sheegin dhibaatooyinka ay geysteen iyo cidda ay u geysteen iyo intii qof ama ay dileen marka su-aasheeda waa su-aal isdaba saaran oo laba su-aala midda koobaad cawaaqib intee la-eg ayaa ka dhalan kara isis haddii soomaaliya ay ku baadaan sida al-shabaab ugu baahsan yihiin ama awood hadday ku yeeshaan waan ognahay in ay ciraaq dhibaatooyin ku hay syriana ku hayaan sida syriya ciraaq ugu baaheen haddii fikirkooda iyo mabda-ooda soomaaliya ugu beeraan cawaaqib intee la-eg ayaa ka dhalan kara way su-aasha koowaad midda labaad al-shabaab waxaan waxaan ka wadaa isis soomaaliya hadda markii waxaa haysta laba cadow oo shabaabkina ma arki karaan isis oo de waxay ku dhigeen iyo si ubalaayeen ay ubaabiyeen waa la soconaa dawladdiina ayadana laftigeeda cadowday ku tahay marka fursad intee la-eg ayaa looga hortegi karaa labadaas cadow ee soomaaliya ku leh in laga ciribtiro fikirkooda iyo mabda-oodana waddanka aysan ku faafin ee laga baabiyo furseed intee leeg ama jaanc intee leeg ayaa shacabka soomaaliyeed ama dawladda soomaaliyeed ayay u heli karaan in nimankaa laga hortaga lagana saaro wadanka waa mahadsan tahay
su-aasha hore oo ah maxay intay wax baabi'i karaan markaan ku hormarno awoodii faraha badneyd enerjigii faraha badnaay ee dhalinyarada iyo dadka soomaaliyeed ee hayeen horta waxay ku bixiyeen alqaacida iyo al-shabaab ay ku bixiyeen waxa u haray wax aad u badan maaha oo qodobkaas waxaan leeyahay mushkiladii lagu soo arkay marka shabaab iyo alqaacido horta wax ka badan ma keeni karaan waayo dadkani waa ayagii uun oo magaca bedeshay marka dhaqankii hore ay wadi jireen oo weliba sidaan filaya ay daal daal la jiro ayay ayay sii wadi doonaan qodobka labaad wuxuu yahay dawl sidee lagu yaray karaa dhibaatadooda aniga hadda marka aan fiiriyo dawladda dadku waxay fiirinayaan dawladda intee la aamini karaa intee laysku halayn karaa ayay bulshadu fiirinaysaa haddii ay arkaan dawlad la aamini karo laysku halayn karo la garab la garab istaagi karo oo la hubo inay ammaankooda sugi karto oo la hubo inay u samayn karto ila dhaqaale oo la hubo waxbarasho inay u samayn karto waxa waaye waa garab istaagi doonaa waana kasoo daalan arrimaan laakiin inta dawlad kala daadsan oo isku mashquushan oo go-go ka shaqaynaysa oo laleeyahay wadankii waa sii kala go-go-ayaa oo shisheeyaa faraha kula jira oo dawladaha diriska lagu tuhmayaa oo waxyaabahaas intay jiraan dadka bulshada soomaalidu ma siin karaan kalsooni ku filan oo ay ku garab istaagaan dawladda marka waxay istaagi doonaan meel dhexe meel dhexe ayay istaagi doonaan oo ah dawladdana maalintii maalintii kor iska tus habeenkiina kuwaan mugdiga ku socda laftooda kor iska tus ilaa ku badbaadi maysid haddaadan labadoodaba aadan lug gashan ma badbaadaysid marka qaabkaas ah lug gasho lugna ka reebo ayay ku shaqaynayaan intay wax lagu kalsoon yahay ay arki doonaan marka annagana ma noo dawladdii ma u sahlan tahay inuu musuq maasuqu yaraado in nabadgeda laga shaqeeyo in bulshadii la garab istaago in bulshadii ay dareemaan siyaasiyiin isku duuban oo ujeedooyin iyo aragti fog leh oo bulshadii ay ku hogaamiyaan mase waa siyaasooyin siyaasad isku wada cakiran isku isku mashquushan laga yaabo intay iskaashanaysa ay ka badan tahay intay dawladaha diriska ama adduunka kala kaashanayaan oo sii kala jeeda miya mase wa halkaasay halkaas waay shacabku waa ka horeeyaan dawladaha inta anu aan xamar mar walba waan tagaa waana akriyaa waana arkaa shacabku mar walba dawladda waa ka horeeyaan oo marka way garanayaan danahooda meesha ay ku jiraan laakiin isma muujinayaan habeen maalin ay uqibsan yihiin bal haddaad dib ugu soo noqdo haddaad eegto kala duwanaanshiyaha far farqiga u dhexeyn kara isis iyo al-shabaab muxuu yahay boorka un waa boorka ama tabeelaha muuqdo oo waaye wa kama duwana waxaani horta dukaan magaci bedeshay kama duwana oo oo aragti dukaan magaci bedesha kama duwana oo aragtidu waa aragtidii dadku waa dadkii laakiin waxaa dhici karta wax kastaba marka ay soo cusboonaadaan inay la yimaadaan waxyaabo ay ku muujinayaan inay kuwii hore uga duwan yihiin inay la yimaadaan oo ay ka dhaqano kasii ad adag dhaqanadii hore inay la yimaadaan si ay u sugaan inay ka duwan yihiin wixii hore laakiin dadku waa dadkii afkaartu fikirku waa fikirkii wax weyn oo ay ka duwan taha ma jiraan wallahi qodobka aniga aniga aada iigu taagan wuxuu yahay oo aha hadaan aan ka dhawaajiyey oo culammada diinta iyo dadka culammada diintana gaar ahaan iyo dadka aqoonta le iyo dadka waxbarashada ku mashquushan aan rabno inaan inaan inaan kala hadlo haddii aad ii saamaxdaan waxay tahay war annaga sidee horta okay marka waxay tahay marka qofku inuu jidka ilaahay ku dhinto waxaa waxa waaye in taas muddo badan baan dad ku laynay ku baabi'inay jid ilaahayna ma ahayn oo waxaan waxay ahay wax mugdi ahay waxaan u baahannahay inaan jidka ilaahay ku noolaano oo aan naqano dad dalkooda iyo dadkooda waxtarkooda iyo horumarkooda ka shaqeeya inaan naqano ayaan u baahannahay taas waa midda anigu aan dadka soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka iyo culammada iyo dadka hogaanka ah oo bulshada hogaanka u ah aan aan rabo in lagu dhiirigeliyo da-daya soo kacaysa waa gartay marka jidka ilaahay aad tiraahda dad badan waxaa laga yaabaa inay siyaabo kala duwan u fasiran karaan haddii aad sii sharaxdo maxaad ku qeexi leed inuu qofka jidka ilaahay u noolaado saa tiri aniga jidka ilaahay waxaan u aqaanaa inaan u noolaado diriskayga oo aqoon ah inaan caawiyo diriska aniga aqoonta ah inaan caawiyo in aan dukaanka aan leeyahay si sharafa dadka wax uga iibiyo oo aanan aanan khiyaamin oo aanan dhaqan xumo ula imaan inaan iskuol dhisi karo inaan macallin fiican naqa karo inaan dadka biyo la-aantu hesaceel u qodi karo in aan ahay xubin nool oo bulshada ay ay joogta la nool in aan maanta geed tallaali karo ummadda beri harsato ama ay mare ka gurtaan oo aan ahay bulshada awla nool yahay ee ku hareereysan ama heer tuulo ama heer degmo ama heer wadan ama heer internationally ama xataa heer adduun inaan ahay qof dadka anfici kara ayaan u baahan nahay xadiidku wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimkaasaa ba la yidhahda qofka afkiisa ee gacantiisa laga nabad galo oo bulshada ou la nool yahay wax fiican tusa ama muslim ha ahaadaan ama dadka kaloon muslim hayn ha naqdaane inaad bulshadii aan la noolaa aan tusi karo wax sharaf leh oo qiimo leh oo nolosha adduunka waxtara inaan tusi karo inta aan u gudbi lahaa inaan qarxiyo inaan cabsi geliyo inaan no inaan inaan noloshooda nolosha ay ka quustaan nolosha waa inay jeclaadaan ilaa adduunkaa laga tacbaayo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo isagu ah aqoon-yahan islamarkaasina ka faallooda arrimaha islaamka iyo kooxadimeedyada soomaaliya xilliyada qaarkood xasan xundubey waxa uu barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan uu marti noogu ahaa iyadoo aynu kaga hadalnay soo ifbixista koox islaamiyiina oo sheegatay inay xiriir iyo heshiis la gelayaan kooxda isis iyagoo kasoo muuqday shaashadaha muuqaalada iyo kuwa kale sawirada meelo ka mid ah gobolada dhinaca bari ee soomaaliya ee puntland barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan arrinkaasi ku saabsanaa dhegeystayaal fara badan ay ka qayb qaateen ayaan intaasi kusoo afmeeraya barnaamijka mid lamida intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo